أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyo weeraro ka kala dhacay wilaayaadka baayigado iyo shabeellada hoose mid ka mid ah siyaasiyiinta kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in murtado gurgurta boob xoogan uu ku hayo hantida shacabka magaalada muqdisho iiska horimaad xoogan oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya mu-asasada alkataab ayaa baahisay qeybtii labaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariiste wilaayadii islaamiga iiraan ayaa ka warbixisay dagaallo khasaare lagu gaarsiiyo cadowga allaha oo ka dhacay duleedka degmada buuliburda ee bariga wilaayadaas maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa bilaabay adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ku dhaqana degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door koronaayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilaayaadka baayigado iyo shabeellada hoose haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha garoonka diyaaradaha degmada baydhabo oo saldhig ciidan u ah askarta ku faarta xabashida itoobiya qaraxan oo mujaahidiintu si gaar ah ula beegsadeen askarta itoobiyaanka ayaa sababay khasaare nafeed oo soo gaaray xabashida itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku bakhtiyey labo askari oo itoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo isla xabashida itoobiya ah dhanka kale wilaayada gadoo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada garbaharey oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada gedo waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay deegaano ka fog degmadaasi dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ah ee deegaanka danow sidoo kale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigah murtadiinta ah ee degmada janaale howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka gedo baay iyo shabeellada hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka gardarrada kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanida cabdiqani mid ka mid ah siyaasiyiinta kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in murtad gurgurta boob xoogan uu ku hayo hantida shacabka magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi caliyare siyaasiyiinta mucaaradka ah ee sida aadka uga soo horjeeda kooxda ridada soomaaliya ayaa ku eedeeyay xasan gurgurta inuu wado siyaasad jahwareerin ah iyagoo ka digay inuu qaado tallaabooyin hal dhinac ah sida ay hadalka u dhigeen hoggaanka kooxda ridada ayay ku eedeeyeen in shacabka muqdisho ku hayo kadeed dhan walba ah sida in dhulalkii la boobayo canshuur xaddaafa lagu soo rogay bulshada islamarkaana dhagxaan lagu jaray waddooyinkii muhiimka ahaa arrinkaas oo hakadgeliyey isku socodka dadweynaha cabdulaahi sheekh xasan oo horey wasiir uga soo noqday nidaamka ridada ah ee dalka ka jira islamarkaana ka mid ahaa la taliyaashii farmaajo ayaa sheegay in kooxda ridada aysan qaban karin wax loogu yeero doorasho qof iyo cod ah yuu yahay qofka idhihi kara shacabka muqdisho deggan ayaa madaxweyne xasan sheekh cunto ood maanta dhex dhigto war idoorta intuu yidhaa dadka saad aragta ogla habeenka iga hurdaayo guryahooda inta loo galo la jijabinayo la raraayo ilmihii iskoolka aada soo noqonayaan gurigoodiiyo la jabsaday codka xasan ka keena meesha xagee yaallaa inte nasarcaad lama rabo mugta marka run laga hadlo shacabka waa kanaahe iyo in kaloo badanona dhegeysanayse meesha xasan yani magaalada anaan kasoo bilaabaynaa ilaan hadda magaalo kaloo doorasho laga qaban kara maba anagu oo xasan ka qaban karee shacabka halkan degan ee afartan milyana oo laba milyan oo kamidu ay dowladdan u tahay dhibaato yani fiktan u tahay oy miday lacag baada oy madaxii midig iyo gadaalyo hore looga keena sagaal lacagood maalintii laga qaado iyo mid gurigu hurdaayo inta laga qaato lag- lagu kor gato macalin masaajidka ku cibaadaysa baalayadoo lagala aan arkayn yay tahay cidda doorashada qoladan u qabanaysa xamarka ku dooranaysa marunaan naas u sheegay wuxuu carabaabay murtadkan in madaxa kooxda rajada soomaaliya uu cadaadis dhan weliba ah la maagan yahay shacabka muqdisho si uu xukunka usii dheeraysto wuxuuna ugu baaqay siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ah inay ka hortagaan damaca guracan ee xasan gurguurte mahadsanida caliyare iska horimaad xoogan oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan haya wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal culus uu xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo kadib markii kooxo hubaysani ay weerartay maleeshiyaad isku dhaf ah oo ka kala tirsanaa maamulada puntland iyo galmudug dagaalkan ayaa sida lagu soo warramaya qaatay saacado badan waxaana dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen laga maqlayay xaafadaha magaalada ilawareedyo ayaa tibaaxaya in dagaalkan ugu yaraan lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka isku dhafka tiro kalena lagu dhaawacay wararka ayaa intaasi ku daraya in askariga dhintay oo magaciisa lagu sheegay cabaase uu si gaara kaga tirsanaa maleeshiyaadkii ka socday dhinaca maamulka galmudug dhiilo colaadeed ayaa lasoo warinayaa in saaka laga dareemaya magaalada gaalkacyo waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan maleeshiyaad iska soo horjeeda oo ka kala tirsan laba beelood oo walaalo ah oo muddo ku dirirsanaa deegaano ka tirsan gobolka mudug muddo bil ku siman ayaa kasoo wareegatay markii dabley hubaysani ay weerar culus ku qaaday xabsiga magaalada gaalkacyo kaas oo geystay khasaare baaxad leh oo isugu jiray dhimasho dhaawac iyo weliba burbur hantiyadeed colaadan aan dhammaadka lahayn ee beelaha walaalaha ah ayaa hurinteeda lagu eedeeyaa maamulada dabadhilifyada riddada ee puntland iyo galmudug oo ku howlan fulinta danaha gaalada oo ah kala qoqobka iyo isku dirka beelaha muslimiinta ah ee soomaaliyeed mahadsanida abu xasaan mu'asasada al-kataab ayaa baahisay qeybtii labaad khudbadihii laga jeediyey xafladii qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariiste cabdiqaadir maxamed rabaani oo soo daawaday isdaarkaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa soo saartay muuqaalkii labaad xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf qaybtiisa labaad kaas oo ay kelmado ka jeediyeen culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya qaar ka mida culimmada xafladda ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamuud iidaale sheekh xasan takar sheekh maxamed jamaal sheekh maxamed garaar sheekh isxaaq maxamuud xasan sheekh maxamed balle kuwaas oo munaasabadda ka jeediyey kelmado lagu caraadinayay mujaahidiinta ka soo qalinjabisay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf qaybtiisa labaad iyo sidoo kale bulshada soomaaliyeed in ay soo haleelaan waddada jihaadka si cadowga kufaarta ah looga xureeyo dholalka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga ajar xisaabsado inuu ruuxu ogaado ahmiyadda uu leeyahay ribaadka uu leeyahay nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid wuxuu ku leeyahay lakhadwatun fii sabiili illaah xadiid kale waatuu ahaa ribaadu yowmin fii sabiili illaah khayrun min addunya wamaa fiiha ruuxa oo ku sugnaada saaxada qitaalka iyo dagaalka waxay macnaha ay tahay waxa weeye adduunyo iyo wixii ku jira oo dhan way ka qiimo badan tahay
waqtan waa dheeraday walaalayaal ma inis dardaar dhammaanteen ma inis dardaarmaanahe migi ilaahay fadl ibu foogal canaagiliya dadkaan weeraan maxaa tiri surka jaraan qoorta eraan qoorta inin gaal ku jaran kulleejeed taasan in bahaynin walribu manum kula banaanin aanu farnyaan haanahe lankas wal inkasaag han dadtaan faruura eraan yoona ma eraan maxaa tiri bishinga eraan taasmaa bashanta ka jar anuuna faruurta ka jarna eraan faruurta ku jarna gaalada ma iska ognaani faruurtaan ku jarno insha allahu tacaala inaan goorta ku jarno surka eraasana goorta ku jarno iska ogna gaalada iltigaa'unaana baytulmaqdes insha allahu tacaala waxaan la tuunka jiro ardasaba ardasaba iyo hargeysa inta likilyaa iyo naroobi naroobi iyo haansiyo maylilimadiyeyna waddankaadna rownilimadiyeyna himiga himigeen may caaliya ilaa baytulmaqdes baytullaahi alxaraam ilaa baytillaahi rasuul sal allahu alayhi wasalam masjidu rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam iltigaan makaankaas kaasu wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
waxaan idiin sheegayaa walaalaha muslimiinta ahow markhaati baanay kaga nahay antum shuhadaa'ullaahi fi lardi ayaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markhaati baanu isku nahay annagana nugutiin idinkuna ku nahay inaanu inaad cahdiga qaadeen oo miithaaqi qaadeen oo baycadii qaadeen oo ilaahay hortii aad u jihaadaysaan oo aad doonaysaan xuurulcaynta iyo jannada iyo raalligelinta rabbilcizati waljalaal ayaannu markhaati idiin nahay taasoo maaha idan marka wax kasta oo waxdada wax u dhimaaya oo dhan geeskaannu gelinaynaa waannu iska fogaynaynaa sidaa darteed walaalaha muslimiinta ah oo nuqdadan waxaan ku xoojinayaa oo ku adkaynaya iyaynu haba yaraatee ahlu fatan iyaynu raacin oo waa in taacatu lwilaati lumuur waa inaan ku dhagaan ku dheganaana yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula uli lamri minkum bal fir ikhwaani fillah maanta culimmadu inay caddeeyaan baa la rabaa haddaynaan xaqa caddaynin oo jihaadka maanta socdo farducaynka ah ummad aan u caddaynin qoriga iyo kitaabka aanan isbarbar dhigin oo gacanta midigtana haddee waxaa weeye qoriga aan kitaabkii aan ku qabanno bidixdiina haddii qorigii aan ku dagaalanno oo ilaahay kitaabkiisa aan difaacno shareecadiisa aan difaacno kelimaddiisa kor noqoshadeedii ikhwaanii sharaf iyo cizi aan helaynaa muslimiintu waxaan leenahay marka jihaadkaasaan isku ognahay wiilashiinna mujaahidiintiina dad baad leedihiin has dayacin ilaahay dayacada ima dhigin ku soo biira safka ha noqonina wax kale saddexdii rasuulka sheegay sala allahu alay wasalam mid ka mid a uu noqoda dad maxay ahay gaalada ku duulahayo oo habadda ku ridaaya iyo dad dadkaasi diyaarinaya oo hantida iyo dhaqaalaha ku bixinaya iyo dad wixii ay ka tageen oo ka maqan yihiin ilaalinaya hagaajinaya saddexdaas mid u noqoda wax kaleta yaan laydinku arkin baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra وبالله التوفيق قدما قدما نمضي دوما قدما
wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka dhacay duleedka degmada buuliburde ee bariga wilaayadaas yaasir maxmed ayaa sia maqaadaya wuxuu ahaa waraysi gaar ah oo idaacaddii islaamiga ah ee andalus ay la yeelatay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan wuxuuna waaligu waraysigan ee kaga hadlay dagaallo labadii maalmood ee u dambeysay ka dhacayay deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan waaliga ayaa waraysigan ee kaga warbixiyey dagaaladii maleeshiyaadka murtadiinta lagu jibiyey ee ka dhacay agaga deegaanada beera yabaal iyo aboorey ee duleedka degmada bulaburte ee bariga wilaayada hiiraan
dagaaladii u dambeeyey waxay dhaceen sideeddii iyo sagaalkii bay kala dhaceen jumca iyo sabtidii aan soo dhaafnay ilaahay subxaanahu watacaala cadowga labadaba ilaahay waa ku jebiyey cadowga isbahaysatada ah oo gaashaanbuurta ah oo ashahadala dirirka ah oo dulmidoonka ah oo xaqdiidka ah oo isu tegay bay ahaayeen weerar bay soo qaadeen ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta waa sugay taqriiban inta aan ognahay ilaa wax ka badan shan jeer ayay soo laabteen oo ay isku dayayeen in ay dagaalamaan intuban ilaahay waa ku jebiyey subxaana watacaala maalinkai jumcaha ahayd waa dhulka uu la yidhaahdo aria muxuu ahaa aboorey meesha dagaalka uu ka socday maalinka dambe oo sabtida ahaydna waxaa weeye mujaahidiinta ayaa waxay weerareen oo ilaahay subxaana watacaala ku garab siiyey halkii ayaga maqarkii xarunta u ahayd labadaa maalmoodba waxay lahaayeen khasaare aad u tiro badan oo naf iyo maal intuba leh dhimashada ay mujaahidiintu xaqiijiyeen haddeer waa soddon iyo toddobo waana ka badan kartaa dhaawacna waa wax lixdan iyo ziyaado ah inta aan annaga ogaanay baabuur gubatay waa jirtaa khaniimo tiro badan oo laga qabsadayna waa jira halkaa marka cadowga waxaa ku gaaray khasaare aad u xooggan oo naf iyo maalba sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayadii hiiraan ayaa sidoo kale bogaadiyey islamarkaana u duceeyey geesiyada towxiidka ee huquurta kula xisaabtamaya cadowga allaah marka hore ilahay baan u mahad celinayna subxaana watacaala allaha noogu nicmeeyey guulaha isdabajoogga ah allaha habaadka siiye qalb ahaan iyo gumad ahaanba allaha u sugayba allahaasaan u mahad celinayna subxaana watacaala walaalaha mujaahidiinta ah walaalaha huquurtaas ku jira meeshaas ku sabraya cadowga kula sabraya waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa allah baan u baryaynaa subxaana watacaala in ilaahay toogtooda toosiyo in ilaahay ra'yigooda barakeeyo in ilaahay quluubtooda sugo oo uu xoojiyo ilaahay cadowgooda inuu jebiyo ayagana uu ka dhigo dad adag oo cadowgooda musaabaro la galo waxaa runtii mahad mudan walaalka oo ayagana aan la hilmaamaynin bacda xamdulilaahi subxaana watacaala qabaa'isha muslimiinta ah oo degan dhulkaas ee garab taagan mujaahidiinta walaalahooda taageeraya u ducaynaya carabadooda ku garab taagan naftooda ku garab taagan maalkooda ku garab taagan ayagana waa u mahad celinaynaa laba maalin ka hor ayay ahayd markii dagaallo culus oo si ba'an lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ay ka dhaceen duleedka degmada bulaburte ee bariga wilaayada hiiraan waxaana dagaaladaasi allah fadligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan sagaashan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah mahadsanid yaasir ugu dambeyntii maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa bilaabay adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ku dhaqan degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cismaan axmed uubow waa qayb ka mid ah adeegyada loo qabanayo bulshada ku hoos nool maamulada wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ay si weyn u mahadiyeen bulshada maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilaabay mashruuc daryeel caafimaad ah kaas oo ka dhaqangalaya guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ayaa waxqabadkii ugu horreeyey oo la xidhiira mashruucan waxa ay ka bilaabeen deegaano hoostaga magaalada jilib bulshada muslimiinta ah ee ku nool deegaanka xarankaha ayaa shalay ka faa'iidaystay howlo baaritaano daawo qiibin halka bukaanno kalena loo sameeyey qalliinno caafimaad oo ay u baahnaayeen qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay howlaha caafimaadda ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaa meeshaa nooga yimid maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe waxayna noo qaybiyeen daawooyin tayala shaybaaro casri ah iyo bukaan kasta oo xanuunka uu sheeganayay daawadiisa la siiyey daawada wax lacagoo naga qaada malaha kulligu lacag la'aan bukaanadana aad iyo aaday u qanceen nin walbana daawadiis wuu qaatay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweyn aad ilaah yidhaahdo waxay nagu qaabileen weji furan iyo naxariis baa loo odhan ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan bacdi iyo maktabka caafimaadka ee noo keenay daawo tayo leh baaritaanno sheybaar leh kumiyitiro leh si wanaagsan tartiib leh ilaa idinkiisay daawada u bixiyeen dadkana u qaabileen wayna ku mahadsan yihiin waan soo dhowaynaynaa wax lacag ah ee na laga qaadayna ma jiro wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa maanta noo imaadeen madkabka caafimaadka jubbada dhaxa waxay noo keeneen daawo shaybaaro dhiigga guud waa nagala qaaday waxaa kaloo nagala qaaday kubiyiitir waxaa nala sii daawo lacag la'aan ah beesa xabad nagalama qaadan ilaahuma hadda adaa iska leh bismillaahi raxmaan raxiim waxaa noo imaaday maktabka caafimaadka waxaan joogaa tuulada xaranka daawooyna nala sii lacag la'aan ah waana la baaray maasha allah inta barnaamijkaa soo aawsan ilaahay ajir badan ha siiyo miisaankooda aakhira allah u saar intii shahiid jannada fardoos aclaa ilaahay ku bishaaray alihii wixii noo soo abaabuleen khayr allah ha siiy sida ayay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mashruucan waxa ay ka samayn doonaan deegaano kale oo hoostaga magaalada jilib kadibna waxay gaari doonaan degmooyinka kale ee wilaayada halkaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan boqolaal kale oo bulsho oo ku nool degmooyinkaasi islamarkaana baahi u qaba adeegyada caafimaad walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus waxay laga waanigay intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warkii xaga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu